dowlad wanaag marka laga hadlaayo meelay ka soo geli karto in qabiil wax lagu qaybsado ma garanayo meeshay ka soo geli karto meel ay ka soo geli karto qarannimo iyo qabiil ama qabyaalad ma garanayo annagoo doonayna inaan caalamka la tartanno oo dalkeenna runtii uu noqdo waddamada ugu wanaagsan haddii aan awood qaybsigeennu uu ku salaysan yahay sida ay tahay waxay la tahay waa soo aragnay sidii toban sano siday wax ahaayeen haddana haddii aan laga gudbin waxay la tahay waxaan gelaynaa muddadaas iyo muddo ka dheer oo tiih iyaan gelaynaa waxaa la sheegay dhibaatooyinkaan qabno waxa weeye dhaqanxumo siyaasiyiinta ah ama siyaasadeed oo runtii aan la garanaynin qofkan siyaasigaa waxa uu u yaqaano mucaarad iyo waxaa loo yaqaano dumin mucaaradku waa wanaagsan yahay waa wax wanaagsan in lagu kala fakraduwanaado qof walba ra'yigiisu soo jeediyo uu ka hadlo brograam iyo ajenda uuna sheego solution xalkiina uu ku daro uu yidhaahdo maalan dowladdu brograamyadaasi way ku khaldan tahay waxa weeye solutionka xalkuna waa kow iyo laba iyo saddex taasi ma aha ma aha mucaarad ma ah waa qof doonaya oo constructive ah oo doonaya inuu dowladnimada maxaan ku raha gacan ka geysto dhismaheeda laakiin dumin yaa jirta markii laga hadlaayo dowladnimadoo dhan in geedka jirida loo gooyo oo loo diido xasilooni loo diido oo la bilaabo waxyaabaha aan naqaano oo qallaaso siyaasadeed iyo khilaafaad oo laga hadlo dowladdoo dhan in la bedelo oo loo tago beesha caalamka lagu dacweeyo taasi waxa weeye waa dumin weeye ma aha mucaarad ma aha iyada naftigeeda waa caqabadaha na haysta waxaana haysta faragelin shisheeye oo runtii muddooyinkii dowladnimadii naga burburtay kadib caado noqotay bacdamaa aan noqonnay maxaanku raahdaa wiig aan noqonnay ama aan tabadarnaanay in cid walba ay isku daydo wixii ay ka heli karto ama saameen ama dhaqaale ama dana kale inay soomaaliya faragashato taasna haddii xitaa ay ku heshiin lahayn soomaaliya inay istaagto waxba maba ahaateene iyaga dhexdooda isu diidaya maxaa yeelay mid walba wuxuu rabaa saameyn ka badan kan kale inuu lahaado iyo annagoo u fuudeennay oo dadkeennu inta badan ay aamineen haddii beesha caalamku aysan garab taagnayn inaysan dhaqaaqi karin taasna waxay keentay in dad badan ay isdhiibaan oo laisu dhiibo shisheeye laisu dhiibo burburka institutionska dowladda haddaad aragtaan dowlad xoog leh dowladda xoogga leh waxay haystaa institutions hay-adaha dowladda oo xoog leh oo shaqeeya ayay haysataa oo dadka ka shaqeeya ay maxaan ku raahdaa lagu shaqaalaysiiyo aqoonta iyo kartida ay leeyihiin laakiin heebta ay leeyihiin aysan meelna ka soo gelin ilaa annaga hadda hadda waxaan ku qaybsannaa waa four point five iyo awood qaybsi qabiillaan ku qaybsannaa laakiin haddii aan doonayno institutions inuu dib noogu dhismo waxaa la rabaa laba qofoo walaalo ah haddii ay wax tari karaan qarannimada iyo dowladnimadeenna in garab lagu siiyo laguna taageero laakiin haddii la yidhaahdo ha lagu bedelo si maxaan ku rahdaa awood qaybsigii sidii ay la rabay ama ama sidii ay ahayd in laga dhigo waxa weeye burburka institutionskeenna way ku jirayaan laga soo bilaabo ciidanka iyo civiliankaba ciidanka iyo iyo civilianka labadaba waxaa intaas ugu daran dhaqaalo xumo dhaqaalo xumo baahsan yaa dowladnimadana haysata wax kalena ma aha aruurintii la aruurinayay canshuuraadkii yaan sidii la rabay ahayn maxaa yeelay dadkeennu dowladnimadu waxaa laga yaabaa intooda badan inaysan fahamsanayn inay aqoontooda ku yarta wax dowladnimo tahay oo dowladnimo loo arko wax qof leeyahay shaksi ah laakiin aan loo arag wax ummadoo dhan u dhaxaysa oo qof walba uu wax ku darsado hadduu yahay qofku shacab inuu ku darsado maxaan ku idhahdaa dhaqaalihiisa iyo canshuurtiisa qof hadduu aqoon-yahan yahay aqoontiisa uu ku darsado qof walba waxa uu isagu karaankiisuay tahay inuu ku darsado oo weliba qofka u shaqeeya dawladda naftigeeda inuu ku darsado inuu daacad u ahaado shaqada uu hayo uusan ka dhigin wax isaga uu leeyahay caqabadahaas iyo kuwa ka badan ayaa runtii dawladnimadana haysta sida keliya looga hortegi karaa ama looga bixi karana waxay tahay annagoo ka shaqeyna dawlad wanaag dawlad wanaag oo aasaas u ah daacadnimo iyo sida diinteena noo sheegayso ammaanada ummaddu ay u dhiibatay mas-uuliyiinta inay u hayaan cadaaladna ay ku maamulaan taasi waa waxaa la faray qofka mas-uulka ah taas yaa waxaa la rabaa inay u noqoto aasaas aasaas u noqoto dawladnimadaasi waxaa lagu ilaalin karaa waxa weeye ciidan weyn haddaadan ciidan lahayn ma noqon kartid state qaran ma noqon kartid ciidankaasi waa inuu awood u leeyahay dalka inuu difaaco haddii ay tahay cadow shisheeye iyo cadow gudaba ciidamadaas waxaa laga rabaa inay ilaaliyaan amniga iyo nidaamka iyo kala dambeynta iyo xasiloonida inay ilaaliyaan haddii dalku uusan ciidan lahayn ama ciidankiisuu ku kala qaybsan yahay siyaabaha aan sheegay oo hore dalkaasi ma noqonayo dal istaagan oo runtii la tartami kara ama la jaan qadi kara caalamka intiisa kale tan ugu muhiimsan waa culummada tan ugu muhiimsan waa culummada maxaa yeele culummadu waa indhaha bulshada wey waa culummadu waa dadka keliya ee shacabkeenu ku midaysan yihiin inay dheg